marka hore bismillahi raxmaan raxiim waan salaamaya reerada muqdisho iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed eebay kala joogaan shalay waxaana soo gaaray kusoo dhaweyna magaalada garowe gudoomiyihii maxkamada sare ee federaalka muxuu ahaa oo booqashadiisa wuxuu noo sheegay ajendaha safarkiisa uuna u yimid inuu dalkana dalkana marayo garsoorkana uu arag rabo inuu arko midda kalena puntland garsoorkii lausoo dhisan yahay labaatan sano ayagana bal inuu arko insha allah gudaha heerkay ushaqeeyaan iyo habkay ushaqeeyaan iyo wixii kala faa'iideysan karo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba aanay soo u kurgalaya la socdaan dadka horayaal kale marka intaas buu noogu yimi intuu noo sheegay horta waa soo dhaweynay booqashooyinkiisana kolba saakan bay u bilaabanayaan inuu maxkamadii tago bahda cadaalada garsoorka inuu la kulmo dhinacyada kala duwan muxuu aha ka wada shaqeeya cadaalada marka iyo wada shaqeynta u kurgalayo shaqada iyo xiriir muxuu ahaa fiican sidii loo sameyn lahaa loo wada shaqeyn lahaa maxkamada heer federaal iyo heer dowlad goboleedba siday u wada shaqeeyaan hay-adaha kaloo dawliga in iyadana taana runtii laga bilaabo muddona la sugayay uu saamaya laakiin bal xiriirkaas sida loo sameyn lahaa marka waana ku bahansan yahay booqashada kiimaashiisa
waa tahay markii aan mudane wasiir fiirno arrimaha garsoorka iyo cadaaladdu waa meelaha dadka ay ku hirtaan dhinaca puntland markii aan fiirno iyo heerka iyo nidaamka cadaaladeed ee ka jira ka wararaya qaab dhismeedka hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda puntland runtii puntland muxuu ahaa garsoorkeeda iyo mxua hay-adaha cadaaladda waa labaatan sano jirsadeen muddana kasoo shaqeynayeen waxay ka bilowdaan heer darajada koowaad heer gobol iyo muxuu ahaa heer muxuu ahaa maxkamad sare saddexdaa darajo ayay kala yihiin runtii waana shaqeeyaan xog badan aqoon badan baa jooga wadanka waana isku dheelitira tahay looyaro iyo qareenaa jira dadku kala qareemo oo maanta runtii la fahmay meel walban runtii aada uga shaqeeya taana runtii ay muujinayso wada shaqeyntii horumarka ka jiro cadaalada sidoo kale shaqooyinkoodan runtii aada ugu kalsoon yahay waxay dalka qabtaan gobol ilaa degmo meel walbana runtii waa ku yaalaan xeeraalinta sidoo kale aynan la shaqeysaa marka waa garsoor muddo soo gaamuray aadna runtii u shaqeynayay isugu jiraan ragga hore oo khabiiriin ah sida gudoomiye maxkamada sare oo kale waxaa aan jira garsoorihii garsoorayaashii soomaaliyeed kasoo shaqeeyay maxkamadihii muxuu ahaa dowladda soomaaliya oo haddana guddoomiye u ah marka taana keenayso khabiir muxuu ahaa sharciga inuu joogo meesha markii aan fiirino arrimaha isla jaanqaadka shuruucda iyo nidaamka garsoor iyo cadaaladeed ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed idinka sharciga hadda aada ku dhaqantaan ma ku jaango-an yahay kan heer federaal ha adi maxkamada soomaaliya hal waxay ka midaysan orta heerka qaabka soomaaliyeed meel baa laga wada isticmaalaa runtii hal aada lagu isticmaalo wey sidoo kalena waxaa la isticmaalaa waa laga soo qaataa muxuu ahaa xeerarkii lixdankii iyo lixdan saddexda san waa la isticmaalaa maxkamadaha sidoo kalena de dowladda puntland waxay leedahay dastuur iyo xeerar ayagana kuwa waa lagu dhaqma ee waa la isticmaalaa xeerarkeeda qaato wixii laga isticmaa muxuu ahaa marka garsoorayaasha inta wa isku isticmaalaa maxkamadahan oo ka wada shaqeeya mudane wasiir markii aan fiirno puntland oo kale waxaa inta badan loo xagliyaa in kiisaska ugu badan ee garsoorka iyo cadaaladdu ay hay-adahooda qaabilaan inuu u badan yahay arrimaha kufsiga oo kale kiisaskaasi sidee bay u waajahaan
adrta kaiska badan yihiin kufsiga uma badno waa runtii kuwa ku yar ku jira lakin kufsiga waxa buunbuunin dhow hay-adihii caalamka iyo dadka runtii raba jecel in wax ka buunbuunaa barnaamijka ka wada shaqeeyaan laakiin de waxaa loo galaa keiska kufsi oo kale puntland waxay sameysay xeer kufsi ah sidoo kale kufsiga naftiisa ciqaabaad buu ku lahaa xeerka ciqaabka soomaaliyeed laakiin aada uma adkeen marka maadaama kaisaskaan batay waxaan u sameynay shuruud iyo inaan adkeyno iyo ciqaabaadka inaan adkeyno si dadkii muxuu ahaa loo kala hago shuruucda in loo hagaajiyo wax kiisas oo laidin soo gaarsiiyey oo arrimahaasi la xiriira oo ilaa iyo hadda tallaabo aad ka qaadeen ama natiijo wax ku oola laga gaaray ma jirtaa oo hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda puntland soo gaaray ha way jiraan runtii maanta waxaa u sharan dad aada u badan baa u sharan keisaskaas inta lagu qaaday kuwan aniga mufaatiran joognay oo u taagnan keisaskaas aan la soconay maadaama kuwa foolxun ahaa ayaan kaba helnay kuwana maxkamadda noo soo gudbiyaan lixda bilooba mar baa riboodna loo soo gudbiyaa maxkamadihii noo soo gudbiyaan iyo muxuu ahaa iyo xeraalinta saan oola socno keisaska jiri habka loo loo wajahay inta la xukumay inta muxuu ahaa marka kuwa qaarkoodna mar cadeen baa loo waaniyay halkuwa been way noqdaan laakiin inta badan runtii aad baa loo xukumaa oo loolama jixin jiro meelaha inta badan kiisaskan ay ka dhacaan miyiga u badan walow magaalada laftirkeedu ay jiraan dadka wacyigelin ma u samayseen aad iyo aad miiga hadda xooga saara maarata xeerka waxaan muxua lix iyo tobanka todoba iyo tobankii o dhan waxaan wadnay runtii wacyigelin fara badan degmooyinka puntland aan ka wada wadnay miiga qeybo qaarkood waa gaarnay insha allah intaas inaan dhamaystirna ayaan jecel lahay sanadkan sidasta muxua wacyigeliyaan sidoo kale odayaasha wataa dhaqanka garano marka qaarkood in xeerkan lagu tababaro muxuu ahaa la ogeysiyo dhammaan habku u shaqeynayo iyaga naftooda naga caawiyaan si loogu helo cadaalad qofka dhiban waa tahay marka mudane wasiir fariintaada ugu dambeysa adigoo ka faa'iideysanaya fursaddan ay ku siiseen qalabka warbaahinta qaranka ee radio muqdisho maxay tahay aada uga faa'iideysanayso shacabka ku dhegeysanaya runtii dalka horta waa federaal wada shaqeyn runtii waxaa loo baahan yahay muxuu aha inay wada socdaan hayaalihii dooliga ahaa laiska warahayo sidoo kalena muxuu ahaa laisweydaasado aqoon iyo runtii wax walba fursada jiraan marka ay noqon gobolna gobol u fakerin muxuu ahaa federaalkiga joogtana federaalkii iyo xamar ay soo dhaafi waayaan marka intaas baan runtii leenahay shaqeyn jirta si usoo noqoto midnimada iyo muxuu ahaa horumarkii dalka runtii looga fikiro intaas ayaan daaqu dirana shacabka gudaha dhammaan iyo muxuu ahaa dowladaha